wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daahfurtay kulanka madasha wadatashiga agaasimayaasha guud ee wasaaradaha jubbaland iyo xiriirka hay-adaha kulanka ayaa looga hadlay sida ugu habboon ee loo xaqiijin lahaa daadejinta adeegyada dowladeed ee jubbaland kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland axmed maxamed cabdulaahi ayaa faahfaahiyey muhiimadda kulanka looga hadlayay daadaajinta adeegyada dowladda ay bulshada u hayso
waxaan uga hadli doonnaa dhowr waxyaabood oo kale ah caqabadaha jira ee tan guud iyo tan gaar ahaaneed tan guud hadda waxaa ka mida tusaale ahaan hadda fadda meesha la yidhaahdo gedo oo kale dagaalaha ka soo laalaabtay dagaaladaa ka soo laabtay waxa weeye waa waa caqabado jira oo guud caqabadaha gaar ahaaneedna waxay ka mid tahay wasaaradaha oo kale ka baso qaaday idinku agaasimayaal baa tihiin agaasimayaashu caqabado gaar oo waxaa jira iyaga ka dhexeeya intergovernmental ah kuwaana iyagana waan isla sheergalinta iyo xalkoodii soluushkoodina waan keeni doonaa tusaale ahaan dee dowladdu waxay ka kooban tahay saddex baranji oo kale ah qaybta sharci dejinta qaybta maxkamadaha iyo iyo golaha fulinta innagu si guud golaha fulintaynu hoos nimaadnaa oo maadaama ay de wasaaraddii ugu soo horeeya wasiirkii ama waxaan ka wadaa ra-iisul wasaarihii oo kale ama kadibna ilaa wasiiradii dhamaan wasiiradii waxa kasii hoosey waa agaasimo guud agaasimaha guud markaa uu ka culays badan yahay dhammaan shaqaalaha maarata ka shaqeeya dowladaha oo kale dowladda xubnaheeda oo ka dhan wuxuu uga uga mashquul badan yahay dhammaan agaasimo waaxeedadu waxay ku ribood gareeyaan waa agaasimaha guud agaasimaha guud nin officer officerku markuu agaasimo waaxeed kusoo ribood gareeyo haddana agaasimo guud bay agaasimo waaxeedku agaasimo guud buu kusoo dhici wasiirku waa un waa waa political level ma meel fog maaragtay wixiisu ma gaaro boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa shaqada wada waa agaasime iyo agaasimo waaxeed sidaa darteed waxyaabaha aynu iska kaasheenna waxaa ka mid ah challengeska general challengeska ina haysta opportunityska aan aragno waxaa kaloo isaguna meesha ku jirta maadaama oo de agaasimayaal tihiin ama agaasimo waaxeedda tihiin hadda matalaya agaasimayaal waxaa dhici karta in wasaarad kale lagu bedelo beri ka maalin wasaaradda kale marka lagu bedelo adoo maanta indha xiran oo wasaaraddan kale waxay ka shaqaynaysa aan waxba ka garanay haddii lagu bedelo iyo adiga oo maanta oo kale intaa shirkan oo kale gashay wasaarad walba waxay qabanaysay iyo challengegeedii iyo waxay gaartayba ay soo bandhigtay haddii lagu keeno waxay noqonaysa way kala duwanaanaysaa sidaas lamida marka waxaan rabnaa inaynu si maaragtay cilmi cilmi wadaag aynu samayno inaynu solution wax macnaha wixii caqabadaha keeni kara aynu aynu maaragtay aynu ka aynu isla wadaagno waxaa kaloo jira dee dhalinyar baynu nahay maskaxdeenu caafimaad qabtaa odayaal ma nihin in badan waxaa lagu soo celceliyaa odayaal baa soomaaliya dumiyey laakiin sida saxda ah dhalinyarna way ku qayb leedahay sababta waxaan hadda dhibaatada geysanaya waa dhalinyaro marka lagu leeyahay hadda al-shabaab oo kale waa dhalinyar macnaha dhalinyar baa wax qasaysa haba ahaada qofka ka weyn oo kale hadduu doono maaragtay qof odaya laakiin inagu maadaama aynu dhalinyaro nahay maskaxdeennu ay fayowdahay waxaan rabnaa inaynu information sharing samayno kulanka ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha ayna ka soo qayb galeen dhammaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa muhiimadiisu tahay in laga wada hadlo sidii loo xallin lahaa caqabadaha jira islamarkaana bulshada loo wada gaarsiin lahaa adeegyada ay dowlad goboleedka jubbaland bixiso